alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbih wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilma waxaynu ku dhex jiray kitaabu ahaara min buluuqi lmaraam qaala alxaafidu raxmat ullaahi calayhi baabulxaydi ay hada baabu lxayd xaydka asalkiisa waxaa laga soo qaatay shayga markaa dareera ayaa laga soo qaatay waxaa la yidhahdaa xaadat ilmar'atu taxiidu xaydan wamaxiidan fa hiya xaa'idun idaa jaraa damuha wasaala marka dhiiguwa ka socdo asalka kelmaddu markaa waa min asaylaani walinfijaar sharci ahaan xaydka ama caadada waxay ku tacriifiyaan damu tabiicatin yakhruju min qacri raximi yactaadu lunha idaa balagat fii awqaatin macluuma waa dhiig abiici ah oo abiiciya waxaa looga jeedaa macnihii caafimaad buu ku soo baxayaa xanuun iyo wax lamidi ma keenin waxaanu ka soo baxaa ilmogaleenka guntiisa waxaanu caado u yahay oo uu ka yimaadaa qofka dumara ee dhadiga ah markay qaangaadho fii awqaatin macluuma waktiyo caan ahoo la yaqaano ayaanu ka yimaadaa wax waqti walba ka soconaya maaha markaa xanuun ma keeno waa mid fir ahaan iyo khilq ahaan uga yimaada waxaana rasuulkeenu yidhi sala allahu calayhi wasalama haadaa shay-un katabahu allahu calaa banaati aadam arrinkani waa arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qoray dumarka bani aadamka weeye dumarkana waxaa ka soo baxa dhiigaga ka soo baxa marka la eego waa xaydka iyo nifaaska ama dhiigga dhalmada iyo dhiigga istixaadada la yidhaahdo oo isagu markaa damu fasaad ah dhiiga xanuun iyo wax lamida uu keenay ah an ahlulcilmigu tilmaamaan dhiigaga dumarka ka soo baxa waxaa asal u ah xaydka asal u ah waxaa kalooynu arkaynaa kutubta markaynu eegno fuqahadu baabkan aada iyo aad masaa'il fara badan fara badan bay keenaan oo furuucda kutubta fiqiga iyo furuucda ay ku keenaan waay laakiin sida ibnu cuthaymiinba uu sheegaya raxmat ullaahi calayhi qaabkiisa qiimaha badan ee asharxu mumtica shareecadu sidaa ay fuqahadu u adkaynayaan umay adkayn bale axaadiid kooban baa ku soo aroortay oo qawaaciddiisa si guud u sheegaysa dhinaca had iyo jeer adaygu uu baabka xaydka kaga yimaadaana xagga masaa'ilkiisii ama waxyaabaha ka ratibmaya ma aha oo badideedu waa muttafaq calayha ama in badan oo ka midu waa mid waadix ah oo laysku waafaqsan yahay ha yeeshe eh waxaa markaa adaygu kaga yimaadaa haweenaydii iyo muftigii ama faqiihii ka hadlaayeyba waxani maxaydba madamu fasaadba ayaa had iyo jeer ishaal ka galaa ayaa waxaa dhici karta inuu maaragtay isbedbedelo oo marba wakti haweenaydii uu ka yimaado maruu ku yar dheeraado mar soo gaabto ishkaalaad bay taasi dhalisaa waxyaabaha in markaa caadadii khalkhal ku yimaado qeybta weyn ka qaatana waxaa ka mid ah kiniimada iyo irbadaha iyo waxyaabaha wakhtiyadan ama casrigan la isticmaalo dumarku ay u isticmaalaan inay dhalmadiiyo wixii lamida ku kala fogeeyaan qaala wuxuu ihi wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi ina faatimata binti abi xubayshin saxaabiyadaasi kaanat waxay ahayd tustaxaadu mid la dhabar furay ahayd shuban dheer iyo dhabar furan iyo waxyaabahaasay ka cabiraan mid la dhabar furo ayay ahayd oo dhiigunbaa ka butaaci jiray faqaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama ina dama alxaydi dhiigga xaydku damun dhiig weeye aswadu madow oo yucrafu la garanaayo yucrafu la garanaayo waayah waxaa kaloo markaa bannaan in la dabdiyo yucrifu yucrifuna waa la akhriyay yucrifu inrada la hoos dhigo dib markaa yucrafu la akriyo min almacrifati baa laga keeno waa la garanayo weeye ay tarifay tacrifuhu nisaau bilownihi wa hakhaanatihi dumarkaa garanaya ilan iyagu ka yimaadaaye haddii la yidhaahdo yucrifuna waxaa laga keenay min alicraaf icraafkuna waa waa mid urayay noqonaysaa waay oo lahu carfun ay lahu raa'ixa weeye ur buu leeyahay marka yucrafu la garanayo dumarku ay garanayaan weeyo bidhaantiisa iyo calaamadiisa ay ku yaqaanaan ama yucrifu urayo weeyo ur leh fa idaa kaana marka waxasila daaliki kaagaasi dhiiggaagaasi xaydkaahi markuu xasilo fa amsiki ka hayso yacnii ka joogso ka istaaga cani salaati salaada oo lafdiga saxiixaynkaa fatruki salaa salaada ka tag baa ku soo arooray fa idaa kaana alaakharu ka kale marka uu xasilo dhiigga kale isagu marka aan la garanahayn ama aan urta lahayni fatawadaii weysayso wasalli tuko rawaahu abu daauuda abu daawuud baa wariyey iyo wanasaa'iyu wasaxaxahu ibnu xibbaana ibnu xibbaan baa saxiixiyey waalxaakimu iyo xaakim wastankarahu waxaa istinkaaray oo munkarnimo ku xukumay abuu xaatimin caalimkii weynaa muxadidka ahaa ee abuu xaatim la odhan jiray xadiidkani ikhwaani saxiixaynka ayuu ku soo arooray laakiin waxa aan ku jirin aswadu yucrafu iyadoo kelmaddaasi xaayidka lagu sifaynayo aanay ku jirin buu saxiixaynka ku soo arooray sidaa awgeed baa bacdu ahlilcilmi ay ishkaal ku soo arooriyeen oo waxay idhaahdeen waxaa la gaar noqday siyaadada aswadu yucrafu moxamed ibnu camar ninka la odhan jiray abuu xaatimna waxa uu yidhi lam yutaabac moxamed ibnu camrin moxamed ibnu camrin calaa hadihi riwaaya wa huwa munkar buu yidhi waay ha yeeshee jamaaca min ahli lcilmi xadiidka way saxiixiyeen waxaa ka mid a ibnu xibbaan iyo xaakim shardiga muslim buu ku saxiixiyaa imaamu dahabina uu ku waafaqay ibnu xasmi wadaadkii la odhan jiray baa saxiixiyey nawowi baa saxiixiyey laakiin alimaam alalbaniyu wuxuu tilmaamay calayhi raxmat ullah xadiidku inaanu derajada saxiixnimada gaadhahayne inuu xasan u yahay oo ninkaa moxamed ibnu camar la idhaahdo kalaam baa ku yar jira tusinaayo xadiidkiisu inaanu noqonahayn saxiixun lidaatihi laakiinuu xasan noqonaayo oo derajada xasannimadana xadiidkiisu aanu ka daadegayn waay xadiidkan waxaa markaa laga qaadanayaa haweenayda istixaabada ah ee dhabar furanku ku dhaco ama dhiiggaasi uu ka butaaco haddii allaba kuu roon yahay ee aan caado lahaynin maxay samaynaysaa waxay samaynaysaa inay dhiigga markaa eegto oo dhiigga calaamadihiisa waxa weeyaan ay hubiso dhiigga xaydka iyo dhiigga mustaxaadada ama damufasaadkaasina waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen calaamada ay ku kala duwan yihin baa jira marka xagga midabka la eego waa madow dhiigga waxa weeye xaydku sida xadiidkaba ku soo aroortay aswadu yucrafu waay laakiin dhiigga istixaadadu isagu ama waa casaan ama waa cawlaan iyo wixii la mid a waa ta labaadee dhiigga xaydku waa mid waxa weeyaan aan khafiif ahayn oo haddii allaba kuu roon yahay rasiin ah halka dhiigga istixaadadu uu ka yahay mid raqiiq ah oo jilicsan waata saddexaade dhiigga xaydka urtiisu waa qarmuun bay idhaaheen urtiisu waa qarmuun laakiin dhiigga istixaadadu ee damulfasaadkaasi isagu ma laha ur ma laha fuqahadu way tilmaamaan ahlulcilmi kalena way tilmaameen waata kale dhiigga xaydku ma waxa weeye xinjiriyo wax la mid ah ma yeesho laa yatajamad laakiin dhiigga istixaadadu isagu waxa weeye tajamad marka haweenaydu haddii aanay lahayn haddii allaba kuu roon yahay caado waxay badu bacdu ahlilcilmi u deliishadeen xadiidkan oo waxay idhaahdeen haweenayda tusaale ahaan uu ku bilowday xaydku dhiigun sidaa looga shubay isla markaana aan caado hore lahayn an hore xayd uga iman jirin waxani waa maxay ka ishkaal galo tarjicu ila tamyiiz tamyiizkay u noqonaysaa wixii way kala saaraysaa mar haddii labadu ay kala duwan yihiin way kala saaraysa amaa haddii ay hore u soo xaydi jirtay oo caado hore ay lahayd caado hore iyadu haddii ay lahayd sida saxiixaa caadadeedii bay u noqonaysaa oo tusaale ahaan waktigii hore ee damulfasaadkani aanu ku bilaabmin bisha tusaale ahaan lixda cishe ama toddobada cishe ugu dambaysa ayay caadadaa heli jirtay waagii dambe deetana dhiigunbaa ka butaacay oo maaragtay joogsanba waayey maxay samaynaysaa caadadeedii bay u noqonaysaa bil walba toddobadaa cishe ama lixdaa cishe u dambeeya ayuunbay salaadii iyo soomka iyo waxyaabihii kale ee xaydka mamnuuca ku ahaan jira iska ilaalinaysa inta kalena way iska cibaadaysanaysa way iska tukanaysa macnii muddadaa u dambaysa ayuunbay ictibaarinaysaa inuu dhiiggani yahay damul xaydi soo ma aragtid inta kalena waxay ictibaarinaysaa inuu yahay damul istixaado ama damul fasaadka inuu yahay bay ictibaarinaysa taasi waa tii caadada lahayd taan caadada lahayn ka waran ee markuu doono uu iska iman jiray ama uu kuba bilaabmayba oo caado horo ay u noqotaba aan haynin taasi tarjicu ila tamyiizi tamyiizkaa xadiidkan laga qaadanaya u noqonaysa soo ma aragtid oo wixii waa la kala garanaya waxay ku dadaalaysaa inay kala garato inta markaa ay u aragtay inuu yahay xayd oo calaamadihiisi ay ka aragtana xayd bay u ictibaarinaysa inta ay calaamadihiisii ka weyd oo calaamadihii istixaadada ay ku aragtana istixaada ay u ictibaarinaysa soo laba xaaladood maaha xaaladda saddexaad waa caadana may lahayn calaamaday u noqotana way garan weydeyba wixiiba way kala garan weyday ya waatay fuqahadu yidhaahdaan markaa mutaxayirada way ku wareertay xaaladdaa saddexaadna sida raajixa ah haalibka dumarku dumarka badidooda caadadooda ayay u noqonaysa soo ma aragti dumarka badidooda sida markaa caadadoodu ay tahay ayay u noqonaysaa waa tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa oo uu inoo tilmaamayaa haweenaydii waxa weeye marka dhiiggaa kale ha kaba yimaada eh maaragtay aanay xaa'iddada ahayn ina weysaysanaysa uun salaaddii way u weysaysanaysaa dabadeeta way tukanaysa marka dhiigga istixaadadu isagu salaada iyo soomka iyo waxyaabihii kale ma hor joogsado qaala wuxuu uhi wa fii xadiidi asmaa binti cumaysin xadiidkii asma waxaa ku sugnayd cinda abi daawuuda ahaada litajlis ha ku fadhiisata fii markanin ha ku fadhiisata sixni waa maaragtay dharqasaalkan baalkan simxigan dharka lagu qasaalo weeye fa idaa ra'at marka ay aragto sufratan fa idaa ra'at hadday ku aragto sufratan cawlaan fowqalmaa'i biyaha dushooda faltaqtasil ha u maydhata liduhri duhurka iyo walcasri casarka quslan waaxidan maydhi keliya wataqtasilay waltaqtasil ha u maydhata lilmaqribi maqribka iyo walcishaai cishahana quslan waaxidan maydhi keliya wataqtasil lilfajri uslan waa qusla salaada subaxna maydhi bay u maydhan wa tatawada-u way weysaysan fii maa beyna daalika intaa waxa u dhaxeeyana way weysaysan doontaa asmaa bintu cumays waa saxaabiyadii caanka ahayd dadkii islaamnimada u horeeyey baanay ka mid ahayd xataa ilalxabasha u hijrooday jacfar ibnu abi aalib baa waagii hore qabi jiray markii uu dhintayna waxaa guursaday abubakar asidiiqu radia allahu canhu ardaah markii uu dhintayna waxaa markii dambe guursaday cali bnu abi aalib radia allahu canhu wa ardaah marka waxaa xadiidkeedani uu tilmaamayaa haweenaydii istixaadada ama dhabar furanku uu ku dhacay waxa weeye balada sida yeelaysiiyo sida ay maaragtay samaynayso xadiidkani wuxuu markaa sheegayaa haddii alaba kuu roon yahay inay markaa weelka biyaha weelkan dharka lagu maydho intay biyo ku shubto ayay markaa ku fadhiisanaysaa marka marka ay wax kaga da-aan waxay eegaysaa midabka uu dhiiggaa ka da-ay ama dheecaankaa ka yimi uu yeesho haddii uu sufro noqdo sufra cawlaan ya aan dhiiggii waxa weeye dee xaydka u eegayn hadduu noqdo markaa wuxuu noqonayaa istixaadadii damulfasaadkiibuu noqonaya sidaa awgeed baa maxay samaynaysaa salaadihii lababa casarka duhurka iyo casarka hal mar bay u maydhanaysaa dabeeta way israacinaysaa waay maqribka iyo cishahana hal mar bay iyada isagana u maydhanaysa subaxana mar bay u maydhanaysa maydhigaasi waxa weeye sida saxiixa ah waajib kuma aha haweenayda mustaxaadada ah maydhigaa jidhkao dhan ay maydhanaysaa waajib kuma aha maydhigu wuxuu ka waajibayaa uun xaydku marka uu go-o ayuunbuu haweenayda markaa ku waajibaya laakiin istixaadada ku waajibi maayo sidaa awgeed waxaa lagu isti waxaa lagu xambaarayaa min baabi listixbaab baa lagu xambaaraya salaada subaxiyada gaarkeeda ayay markaa ugu maydhanaysaa xadiidkana xagga marka la eego sixadiisa hadal badan baa markaa waxa weeye ku jira bacdu ahlilcilmi xadiidkan way ka hadleen culimo badan ayaa xadiidka markaa ka hadashay bacdi kalena xadiidka markaa way quweeyeen ahlulcilmiga quweeyena waxaa ka mid a xadiidka alimaamu alalbaniyu raxmat ullaahi calayhi waaya qaala wuxuu yidhi wa can xamnata waxaa laga wariyey xamna binti jaxshin ahayd waa zaynaba binti jaxshin umi lmu'miniina walaasheed weeyi waa walaasheed waaya muscab ibnu cumayr baa ay wada joogeen markii hore waa tii uxud lagu dilay dalxa ibnu cubaydilaahi baa haddana guursaday saxaabiyad fadli badan oo qiimo badanna way ahayd qaala wuxuu ihi wacan xamnata bifatxi lxaa binti jaxshin qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa ustaxaadu mid la dhabar fura ayaan ahaa xaydatan dhabar furin kabiiratan weyn oo shadiidatan daran macnii waxa weeye aada iyo aad buu dhiigu iga butaaci jiray bay leedahay ama wakhti badan buu dhiigaasi iga socon jiray aataytu nabiya nabiga ayaanu imi sala allahu calayhi wasalama astaftiihi xaalaan fatwo ka dalbayo qaala wuxuu ihi innamaa hiya in kalaba maaha iyadu dhiiggani uun kaa socdaa rakdatu waa araati araatidaasoo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa ka ahaatay taana waxay bacdu ahlilcilmi ku fasireen ani waxa weeyaan shaydaanka ayaa kaa dheehgeliyey ilaahay ood markaa kala garan weyday dhiiggii xaydka iyo kii kale ilaa aad kala garan weyday oo wakhtigiisii shaydaankaa ku ilowsiiyey waay fa kaannahaa rakdatun min rakabaatih haraatiha raatiyihiisa ka mid aad markaa moodaa bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maya waxaba lagu xambaarayaa araatidaas inay tahay xaqiiqaba haa waaba xaqiiqo oo shaydaanka ayaa haraatiyayo dabadeetana xidid baa furmaya inaba hiya in kaleba maahae rakdatun waa haraati min ashaydaani shaydaanka xaggiisa ka ahaatay cala alxaqiiqati in lagu xambaaro ayaana fiican waayo alaslu waa alxaqiiqa fataxayadii fataxayadii inaad xaa'ido tahay iska soo qaad sittata ayaami lix maalmood aw sabcatan ama toddoba maalmood uma اqtasilii dabadeetana maydho waay maydho faida stanqa'ti markaad nadiifowdo fasallii tuko arbacatan wacishriina aw halaaثatan wacishriin afar iyo labaatan maalmood ama saddex iyo labaatan maalmood tuko oo haddii waxa weeye aad ka soo qaada lix maalmood inay caadadu kaa socotayna afar iyo labaatan cisho tuko hadaad toddoba ka soo qaadana saddex iyo labaatan tuko wasuumii soon oo wasalli tuko fa ina daaliki maxaa yeele kaagaasi yujziuki wuu kaa gudaya yujzi'uki wuu kaa gudaya wa kadalika sidaasoo kale fafcali samee kamaa taxiidu nisaau siday dumarku u xaydaan wa in qawiiti haddii aad karto calaa an tu'akhirii inaad markaa dib dhigto aduhura duhurkao wa tucajili aad dedejiso alcashra casarkana aada soo dedejiso duhurka inaad dib dhigto casarkana soo dedejiso uma dabadeetana takhtasilii aada maydhato xiina taطhuriina marka aad daahir noqoto wa tusalliina duhra waalcashra oo aad tukato duhurka iyo casarka jamiican ay macan iyagoo wada socda uma tu'akhiriina dabadeeta aada dib dhigto almaqriba maqribka oo wa tucajiliina alcishaa cishahana aada soo dedejiso uma dabadeeta takhtasiliina aada maydhato wa tajmaciina aada jamciso bayna salaatayni labada salaadood sidaa haddii aad kartana fafcalii samee wa takhtasiliina waad maydhani maca subxi subaxa maciisa wa tusalliina dabadeeta waa tukan qaala wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam wa huwa arrinkani acjabu lamrayni labada arrin ka igu layaabka badan weeye ilaya xaggayga macnii kaanu jecelahaa ee ila sii fiican weeye rawaahu lkhamsatu shanta ayaa wariye ila anasaa'iya nasaa-i mooyaane oo saxaxahu waxaa saxiixiya atirmidiyu tirmidina wuu saxiixiyey waxasanahu waxaa kaloo taxsiiniyey albukhaariyu imaamu lbukhaarina uu taxsiiniyey waayahay xadiidkan calaa kulli xaal marka laga hadlo xagga takhriijkiisa bacdu ahlilcilmi xadiidka way daciifiyeen ahlulcilmiga qaarkood xadiidka way daciifiyeen waay sababtuna waxay tahay waxaa sanadkiisa ku jira ibnu caqiil in la yidhaahdo ayaa sanadkiisa ku jira horena markaa waynu u soo maray cabdillaahi ibnu moxamed ibnu caqiil ahlulcilmiga qaarkood baa waxa weeye ka hadlay ha yeeshee waxaa jira ahlulcilmi kale oo xadiidka markaa quweeyey oo ninkaasna maaragtay yidhi waa nin la xujaysanaayo oo tawhiiqiyey baa jira sidaa awgeed baa alimaamu tirmidiyu wuxuu idhi haadaa xadiidun xasanun saxiix moxamedna waan weydiiyey buu yihi waa bukhaariye faqaala huwa xadiidun xasanun saxiix waay axmed ibnu xambal qudhiisana wuxuu ka soo raray alimaamu tirmidiy inuu yihi waa xasanu saxiix inuu yidhi laakiin alimaamu axmed waxaa abu daawuud uu ka soo raray xadiidka inuu daciifiyey oo maaragtay xadiidka uu liigay buu ka soo raray ya marka waxaa iska dhici karta hadii la yidhaahda la kala rajaxo dee qowlka imaamu abu daawuud baa markaa xoog badanaya ee isaga aada u laasimay imaamu axmed masaa-illa wuu leeyahay imaamu axmed uu weydiiyo mashhuura ha yeeshee waxaa suuro geli karta alimaamu axmed inuu markii dambe xadiidka inuu markii hore uu daciifin jiro o dacfigii uu ka noqday daciifintii oo markii dambe inuu quweeyo uu noqday sidaana waxaa soo arooray wax ishaaraya oo tilmaamaya oo abubakar alkhalaal wuxuu tilmaamay alimaamu axmed calayhi raxmat ullah annahu rajaca ila alqowli bixadiidi xamnata walakdi bih odhaahda la odhanayo xadiidkaa xamniya qaadashadiisa inuu unoqday markii dambe ayuu tilmaamay xadiidku markaa wuxuu tilmaamayaa ikhwaanii ana almustaxaadata tajmacu bayna asalaatayn haweenayda mustaxaadada ahi labada salaadood inay jamcin karayso oo labada salaadood ee dhan isu raaci karaba ay dhan isu raacinayso oo duhurkii iyo waxa weeye casarkii ay israacinayso ahlulcilmiga qaarkood waxay idhaahdeen jamcigaasi waa jamci suuriya jamcu suuriya waxaa looga jeedaa duhurkii bay dib dhigaysaa afar ragcadood in la tukada in laegin markay ka hadheen bay gelaysaa afartii markay dhammaysay tukato salaadii duhur way baxda casarkiibaaba soo galay casarkiina waxa weeye way tukanaysa marka labadii salaadood way jamcisay jamacaasi waa jamci suuriya duhurkiina intii u dambaysay bay ka tukatay casarkiina intii u horraysayba hee ayay ka tukatay laakiin bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin maya jamci suuriya maahe waa jamci xaqiiqiya jamcigaa suuriga ana coogay waxa ku sugan bay leeyihin mashaqo iyo dhibbaa ku sugan oo in la yidhaahdo salaadii hala ilaaliyo ilaaliyo ilaaliyo oo intay afar ragcadood ka hadhaysa ha la eego oo ha la qiyaaso waxaa dhici karta sucuubo iyo dhibo inay ka timaado maqribka iyo cishaayigana sidaasi leeg iyagana intay maqribka dib dhigta inay cishaayigana soo dadejiso dabadeetana mar ay wada tukato laba salaadoodoo kastoo ay israacinaysana hal mar bay markaa u maydhanaysa subaxiina iyadoo waxba lalama jamciyo gaar bay u tukanaysaa haddii allaba kuu roon yahay waanay markaa waxa weeye u maydhanaysa xadiidku markaa arrinkaasuu sheegaye labadan arrin ee xagga dambe lagu sheegay maxayin wahuwa acjabu lamrayni ilaya labada arrin kaa garanaya ka kale muxuu yahay ka kale muxuu yahay lafdiga xadiidka waxa weeye inooguma cadda siyaaqan inooguma cadda ha yeeshee waxa weeye abu daawuud iyo markaa agtooda ayuu ku soo arooray oo lafdi kale ayaa soo arooroo sheegaya saamuruka biamrayni ayuhumaa facalti ajza'a canki min alaakhari laba arrin baan ku faraya koodaad samaysaba ka kale waa kaa gudaya waa kaaga filaanaya yani labadu way ku bannaan yihiin lafdi kale waxaa ku soo arooray in qawiitii faqsilii likulli salaatin wailaa fajmaci yani salaad walba waxa weeye u maydho dabadeetana sidaa ku tuko haddii kalena waxa weeye jamciyo labadii salaadoodba mar intaad u maydhato tuko haddana labada kale mar u maydho oo tuko salaada subaxna gaar ugu maydho saas oo kale marka xadiidkan jamcintaa salaadaha ay jamcinayso waxa weeye haweenayda markaa mustaxaadada ahi waa laga qaadanaya waxaa kaloo ahlulcilmiga bar ka mid a ay ku xambaareen haweenayda markaa dhabar furanku ku dhaco isla markaa aan dhiiggiina kala soocahayn caadana aan lahayni inay u noqonayso ilaa caadati nisaa dumarka caadadooda ayay u noqonaysaa gaar ahaan dumarka waxa weeye hooyadeed iyo walaasheed iyo habaryaraheed iyo edooyinkood iyo dumarka ay qaraabada yihiin caadadooda ayay markaa u noqonaysa oo waktiga waxa weeye uu xaydku ka yimaado ilaan dhiigunbaa ka butaacaya dhiiggaasna waxaan shaki ku jirin mararka qaar inuu damul xaydi noqonayo soo maaha mana kala garanayso dhiiggii joogsan maayo maxay yeelaysaa waaye dumarka kolkaa caadadooda ayuunbay u noqonaysaa wakhtigaa dumarku waxa weeye ay dhiiggaasi helaanna xayd bay ka soo qaadaysaa waxyaabihii xaydka mamnuuca ku noqon jiray bay iska ilaalinaysaa marka muddadaasi ay dhammaatana intay xaydkaa ka maydhato ayaa waxa weeyaan maaragta ay iska tukanaysaa iska soomaysaa oo arrimaheedii ay iska wadanaysaa marka xadiidkani labadaa masaleba wuu tusayaa haddii alaba kuu ronya xadiidkana markaa ahlulcilmiga quweeye waxaa ka mid ah alimaamu albaniyu raxmat ullaahi calayhi qaala wuxuu ihi wacan caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ya ana umma xabiibata umma xabiiba oo binta jaxshin ahayd shakat waxay u cabatay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa dama dhiig uga cabatay faqaala wuxuu uhi umkuthii nagow qadara maa kaanat taxbisuki intii ay ahayd midkuu xaniibtaa xaydatuki xaydkaagu muddadii ay markaa ku fadhiisin jirtay ay xaydku ku haysan jiray muddadaa joog oo salaada iyo maaragtay waxyaabaha la midkaa ka joog uma dabadeetana iqtasalii maydho iqtasilii maydho wa kaanat waxay ahayd umu xabiiba taqtasilu mid u maydhata mid maydhatay ahayd kula salaatin ay likulli salaatin salaad walba mid u maydhata ayay ahayd marka kula laydhaan laamta la raacin waa mansuubun binasci lkhaafid buu noqonaya taqtasilu kula salaatin ay likulli salaat salaad walba way maydhan jirtay rawahu muslim wa fii riwaayati riwaayad waxaa ku yimi lilbukhaariyi bukhaari u sugan watawada u weysaysan likulli salaatin salaad kasta wahiya iyadu liabi daawuuda abi daawuud bay u sugnaatay wagayrihi kayrkii min wejin aakhara weji kale ayay uga sugnaatay riwaayaddaa markaa bukhaari horeynu usoo maray waxaana laga deliishanayay damul istixaada weysada inuu jebinayo waana sida saxiixa weysada wuu jebinayaa marka waay xadiidkan ikhwaani wuxuu sheegayaa haweenayda markaa diyaa laba kuu roon yahay istixaadadu garanaysa markaa caadadii leh ama dhiiga kala saaraysa intii caadadeedii ayuunbay maaragta xayd ictibaarinaysaa dhiiggaa ka socda bal waxaad ka warantaa hadday caadana lahayd isla markaana ay garanayso labadaa iyamaa la horraysiinayaa sidaynu soo marray waxaa la horraysiinayaa maxay caadadeedaa la horraysiinaya hadday caado lahaan jirta iyo wakti gaaroo uu ka yimaado waktigiibay u noqonaysa waaye oo isaga ayaa tamyiiska ama garashada kale laga horraysiinaya taas waa taa maxay markaa samaynaysaa intii uu xaydku ka socon jiray ayuunbay iska ilaalinaysaa salaada iyo dee waxyaabihii lamidka marka muddadii ay dhammaatana way maydhanaysa waay way hee maydhanaysa markaasay deetana salaadeedii iyo soomkeedii iyo waxyaabihii kale iska bilaabaysa arrinta ku saabsan haddaba fa kaanat takhtasilu likulli salaa waa ficil umu xabiiba ay samayn jirtay umu xabiibunbaa samayn jirtay laakiin rasuulku sala allahu alayhi wasalam miduu amray ma aha oo rasuulku ma amrin iyadaa laakiin markaa samayn jirtay haweenaydana waxaa laga qaadanayaa arrintaas inay u bannaan tahay iyadoo istixaado ah inay haddana iska maydhato oy salaad kasta isaga maydhato sidaa umu xabiiba samayn jirtay waa mid maaragtay u bannaan laakiin waajib kuma aha oo dhiigga xaydka ayaa markaa maydhigu ka waajibaya laakiin istixaadada sida saxiixa walow axaadiidtaa maaragtay qaarkood laga hadhadlay ha ku soo aroore laakiin maaragtay waajib ku noqon maayo ha yeeshee weysadii weysadii iyadu waa inay markaa salaad kasta u weysaysato oo waa ku waajib wey inay salaad kasta u weysaysata haddaan u joogsanaynba maxay samaynaysa marka salaada wakhtigeedu soo gala ha weysaysato dabadeetana maxalka ama meesha dhiigu ka imanaayo cudbi ama waxyaaba iyo wax shay bay gelinaysa dabeetana way tukanaysa waxaay gelinaysa waxay ka ilaalinaysaa maxay inaanu dhiig markaa soo bixin intaa ay tukanayso waay way tukanaysa saasay samaynaysa qaala wuxuu ihi wacan ummi cadiyata radia allahu canha waxaa laga wariyey saxaabadaasi qaalat anaha saxaabiyadaasi qaalat anaha qaalat inay tidhi kunnaa waxaanu ahayn laa nacudu kuwa aan ku tirinin alkudrata kudrada iyo wasufrata sufrada kudradu waxa weeye waa huubada waa dhiigga yaree markaa u dhaxeeya madowga iyo cawlaanka udhaxeeya weeye huwa allownu alaxmar aladi yadribu ila asawaad waa dhiigga casaanka iyo markaa madowga u dhaxeeya ayaa kudro la ydhaahdaa laa nacudu kuwa aan ku tirin baanu ahayn alkudrata kudrada iyo wasufrata cawlaanka bacda tuhri daahirnimada dabadeed shay aan shaynaba kumaanaan tirin jirin yacnii shay xayda kamaanaan soo qaadi jirin rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa abu daawuuda abu daawuudna wuu wariyey wallafdu lahu lafdiguna abi daawuud buu u sugnaaday oo lafdiga bukhaariga bacda tuhrigaasi ayaan ku jirin waay asufra waynu sheegnay waa dhiiggaa markaa casaanka iyo madowga u yaro dhexeeya sufraduna waa maxay alkudra waa taasaan u jeeda sufraduna waa maxay sufraduna waa allownu alaxmar aladi yamiilu ila albayaad waa midabka waxa weeye iyaduna isaguna cas laakiin caddaanka yara maaragtay xagga caddaanka yar xiga waxaanaynu cawlaanka nidhaahno weeye oo sida dheecaankan nabarada nabarada ka shuuqa ama nabarada ka soo baxa oo kale waay waxaa markaa xadiidkan laga qaadanayaa ikhwaani ee haweenaydu intay daahir noqotay ee dhiiggeedu uu go-ay dabadeed haddii markaa uu ka yimaado kudradaasi ama sufrada dhiiggaa yar ama dheecaankaa yare cawlaanka ahi waxaasi inaanu xayd noqonahayn haduu ka yimaado markay maydhato dabadeed ama markay daahir noqotay dabadeed inay daahir noqotayna sideebay ku xaqiiqsan kartaa laba mid bay ku xaqiiqsan kartaa arrinka koowaad waxa weeye waa inay aragto alqasatu lbaydaa yacnii biyihii cabbaa waa inay aragto waxaana laga qaadanayaa xadiidka caaisha ay odhan jirtay dumarka laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa adegdegina dumar yaha oo inuu maaragtay daahirnimaa hesheen ha ku degdegina ilaa alqasatu lbaydaa arkaysaan alqasatu lbaydaana waa maaun abyadu yadfacuhu raximu cinda inqitaaci lxayd waa biyo cad oo uu makaanku soo tufo ama ilmogaleenku marka xaydku ka go-o dumarka badidoodana marka alqasatu lbaydaagaasi ayaa ka yimaada bay ahlulcilmigu tilmaamaan marka hadday taa aragto daahirnimadii way xaqiiqsanaysa alqasatu lbaydaa iyadoo aragtay haddii kudradaas iyo sufradaasi ay ka timaado xayd ka soo qaadi mayso ee waxa weeyaan maaragtay daahir inay tahay ayay ku soconayso waxaa kaloo daahirnimada ay ku xaqiiqsan kartaa haweenaydu atajafuf ee inay meeshiiba ingegto oo ileen dheecaan iyo markaa dhiig baa ka socday soo maaha meeshii ba inay ingegto oo tusaale ahaan cudbi iyo waxyaaba lamid a hadday ku eegto waxba markaa dheecaan iyo dhiig iyo xoba ay soo qaadi weydo meeshiiba hadday sidaa ku ingegtana walow alqasatu lbaydaa yaana imanine dee waxa weeye daahir bay noqonaysaa waay amaa qabla uhri haweenaydu intaanay daahir noqon alkudra iyo asufra xayd bay noqonaysaa oo xukmulxayd bay yeelanaysaa soo ma aragti ha marka alkudra iyo asufra bacda uhrina xukmulxayd ma yeelanayso qabla uhrina xukmulxaydi bay yeelanaysaa waayo xadiidkaaba laga deliishanayaa bacda uhri bay ku tirin jireen laakiin qabla uhri kumay dee tirin jirin bay noqonaysaa ha waaya bacda uhri xayd kumay tirin jirin laakiin qabla uhri xayd bay ku tirin jireen baa macnuu noqonaya qaala wuxuu hi wacan anasin radia allahu canhu waxaa laga wariyay anas ana yahuuda nimankii yahuudda la odhan jiray kaanuu waxay ahayn idaa xaadat marka ay xaydo almaratu haweenaydu lam yuaakiluuha waxba lamay cuni jirin waqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama isnacuu sameeya kula shayn shay walba ku sameeya ila nikaaxa galmada mooyaane rawaahu muslim oo annikaax halkan waxaa looga jeeda aljimaac caqdiga iyo maaragtay guurka in lagu xidho haweenaydana waa la idhaahdaa jimaaca qudhiisana waa la idhaahdaa halkanna waa bimacnaa aljimaac baa looga jeedaa xadiidkana muslim baa wariyey waxaanuu ka warramayay sababta ay ku soo degtay wayasaluunaka cani ilmaxiid qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiid oo yahuudda iyaga dhaqankoodu sidan ahaa ee waxna lamay cuni jirin shaqana kumay dersan jirin dabadeeta nebiga markii asxaabtu ay weydiiyeen calayhi asalaatu wassalaam aayaddaasaa ilaahay soo dejiyey waxay ku weydiinayaan maxiidka ayay ku weydiinayaan yacni waxa weeye waktiga uu joogo xaydku iyo meesha uu markaa waxa weeye ka imanayo waxa laga yeelayo qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiid waxaad tidhaahdaa waa adan ay duu adin dhibaato midu saaxiiba weeye ee dumarka ka dheeraada markaa fi lmaxiidi ay zamaan alxayd waktigaa xaydka dumarka ka fogaada iyo makaanka uu ka imanayo oo markaa dee hajimaacina baa macnuu noqonaya sidaa xadiidku fasiraayo sidaa awgeed baa dee markay xadiid isku xadiid mabay ahaynoo xadiidka akhirkiisay ku soo aroortay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama isnacuu kula shayin ila nikaax adigu xadiidku markaa wuu sii dheeraa wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama ya'murunii midi fara ayuu ahaa inaan markaa soo guntado oo fa ataziru waan soo guntan jiray fa yubaashirunii wuu i mubaasharayn jiray oo markaa waxa weeye wuxuu igala ciyaari jiray dharkaasi dushiisa wa ana xaa'idun aniga oo markaa walxaal ana xaa'idun xaydaan qabo oo markaa aan xayd u saaxiibay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay labadan xadiid walaalayaal waxaa laga deliishanayaa masaa'il baa laga deliishanaya masalada koowaad waxay tahay taxriimu jimaaci alxaa'id haweenayda xaydka qabtaa in loo galmoodaa xaaraannimada ay xaaraan tahay aayadduna waa u daliil axaadiidtuna waa u daliil ahlulcilmiguna markaa way ku ijmaacsan yihiin ilaahayna wuxuu ku sheegay wakhtigaasi adan haa dhibaatadaasina noocyo kala duwan ama siyaabo kala duwan bay u iman kartaa bale ahlulcilmigu waxay qaarkood yidhaahdeen in loo taga habeenaydaasi markaa aan daahirka ahayn waa min kabaa'iri dunuub oo alimaamu shaafici baaba laga soo raray inuu yihi man facala dalika faqad ataa kabiira dembi weyn buu la yimi ciyaadan billaah masalada labaad ee laga qaadanayaa waxa weeye haweenaydii aan daahirka ahayn waxa la diiday waa galmadaasun wixii kale ama markaa in wax lala cuno ah ama in lala jiifsado ah ama waxa weeyaan maaragtay istimtaac iyo wixii la mid ee kale ee aan maaragtay jimaacaasi ahayni waa mid jaa-i soo bannaan waa mid bannaan weeye xadiidkaasaa u daliila isnacuu kula shayin ila nikaax nikaaxa mooye waxyaabaha kale oo dhan ku sameeya sidaa awgeed baa waxa weeye qofkii waa la yskaga istimtaaci karaa bay noqonaysaa oo waa jaa-is jimaacaasi ayuunbaa la yska ilaalinaya ha yeeshee qofkii isleh dee aada u soo dhowaato way kula durki doontaa muxaramka ayaad ku dhici doontaa waxaa fiican inuu markaa waxa weeye iskaga fogaado saddan lidariica iyadoo waxa weeye waddada xumaanta qofka gaadhsiin karta la awdayo oo la xidhayo qaala wuxuu ihi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey saxaabigaasi can inabiy nabiga inuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama fi ladii kii inuu rasuulku ka yidhi yaati uu imanaayo imraatahu haweenaydiisa wahiyo xaa'idun xaala ay xayd qabta qaala inuu yidhi yatasadaqu wuxuu sadaqadaysanayaa bidinaarin hal diinaar aw nisfi diinaarin ama diinaar barhkii buu sadaqadaysanaya rawaahu waxa wariye alkhamsatu shanta ayaa wari wa saxaxahu lxaakimu xaakimna wuu saxiixiye wabnu lqaaan ibnu lqaaanna wuu saxiixiye wa rajaxa waxay rajaxeen kayruhumaa culimadaa kayrkood waxay rajaxeen waqfahu xadiidku inuu mowquuf yahay oo ibnu cabaas uu ku dul taagan yahay xadiidka marka ahlulcilmi badan baa daciifiyey waxaa ka mid ah alimaamu shaafici raxmatullaahi calayhi iyo ibnulmundiri iyo ibnu cabdilbar iyo nawowi iyo qaar kale dhinaca kale waxaa muqaabil u ah culimmadaasi daciifisay qaar kale oo badan oo iyaguna saxiixiyey oo uu ka mid yahay xaakim oo uu ka mid yahay ibnulqataan oo ibnu daqiiq alciid uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay alxaafid ibnu xajar raxmatullaahi calayhi waxaa kaloo saxiixiya alimaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim mucaasiriintana axmed shaakir iyo albani iyo sheekh cabdilcasiis ibnu baasba xadiidka markaa way saxiixiyeen marka xadiidkan adigu calaa kulli xaal hadal badan baa ku jira iyo kalaam badan takhriijkiisa sida raajixa ah ee xooga badani waxay tahay wallahu aclam inuu xadiidku sugan yahay uu saxiix yahay waxaan u tilmaamayaa qofka haweenaydiisi iyadoon daahir ahayn ku dhaca ama u taga dembi weyn inuu sameeyey la garay oo qalad weyn uu ku dhacay istikfaar iyo markaa towbana looga baahan yahay ma raacinayaa kafaaro ma raacinayaa jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin maya kafaaro ma raacinayo waxba kafaaro loogama baahnayd istikfaarta iyo markaa towbad iyo wixii la mid ah uuna ku dadaalo laakiin jamaaca ahlulcilmiga ka mid ah waxay idhaahdeen maya kafaaradan xadiidkani uu sheegayo ayuu la imanayaa inuu diinaar sadaqadaysto iyo nisfu diinaar inuu sadaqadaystaa awdaasina waa litakyiir weeye labadaasuu kala dooranaya labada ayuu kala dooranayaa waanay kala badanaysaa waana sida caanka kaa madhabka xanaabilada qowlkii qadiimka ahaa ee hore alimaamu shaafici uu qabayna waa siduu ahaa in kafaarada laga doonayo marka kafaaradaasi ayuu la imanaya iyada oo la xanuunjinayo oo haddii alaba kuu roon yahay maaragtay si aanu dib ugu noqon oo macsida noocaas aanu dib ugu noqon ayaa la yidhi arrintaas sadaqadayso diinaarka ama nasfu diinaarka waayahay qaala wuxuu ihi can abi saciidin radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaysa miyaanu ahayn idaa xaadat marka ay xaydo ay ilmaratu gabadhu lam tusalli midaan tukan walam tasum aan soomin ha haweenaydu miyaanay ahayn idaa xaadat markay xaydo ee almara sida xadiidka xaggiisa horeba ku jirta lam tusalli midaan tukan walam tasum aan soomina xadiidka waxaa la sii socotay qulna balaa waxay idhahdeen haa qaala fadalika min nuqsaani diiniha nuqsaanta diinteeda ku jirta waa taasuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed buu sheekhu uhi muttafaqun calayhi fii xadiidin tawiilin waa la ysku waafaqay iyadoo xadiid dheer intani ay ku jirto maqsuudka ayuunbuu ka soo qaataye xadiidkii dheeraaye abu saciid alkhudri ayaa maaragtay arrintani ay ka mid ahayd xadiidkan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa haweenaydu zamanka ay daahirka aanay ahayn salaad iyo soom midnaba inaanay la iman ahayn arrinkaasina waa mid markaa mujmaca bayna ahli lcilmi hase ahaatee salaaddii ma qallaynaysae soomkii unbay qallaynaysaa waxaana u daliilo xadiidkii caaisha markii mucaada alcadawiya ay weydiisay waxay tidhi kaana yusiibunaa dalika fanu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa xaydkaasi wuu na nagu dhici jiray wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu nagu dhici jiray waayahay waxaa nala fari jiray soomka inaanu qallayno salaadda inaanu markaa qallayno nalama fari jirin marka axkaam fara badan baa ku tacalluqda xaydka dhiigga la ydhaahdo ee dumarka ka yimaada axkaamtaasi aad bay u badantay kuwii bay ka mid tahay markaa tani oo markaanay daahirka ahayn mana soomayso sunniyo faraltooda hadday soontana ka asixi mayso inay soontaana umama bannaanaba wakadaalika ma salaadayso axkaamtii waxaa ka mid a inaanay bannaanayn waxa weeye loo galmoodaa sida xadiidtaa hore ay tilmaamayso waxaa ka mid a markaa dhiiggaasi uu ka go-o inay waajib ku noqonaysa inay maydhato axkaamtii waxaa ka mid a masaajidka ma ku nagaanaysaa musxafka ma taabanaysaa qur-aanka ma akhriyaysaa masaa'ilkii hore aynu usoo baraarujinay waaye waxaa axkaamtiisa ka mid ah in ciddadii waxa weeye laga tirinaayo oo haweenaydu markaa ay tirsanaysa halaathata quruud quruudaana markaa adhaarna waa lagu fasiraa xaydadna waa lagu fasiray waa tahay oo khilaaf baa ku jira axkaam kale oo inoo iman doontaana way ku tacalluqaysaa qaala wuxuu ihi wa can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat inay tidhi lamaa ji'naa markii aanu nimi sarifa sarifa meesha laydhaa markii aanu nimi waa meel maka xagga waqooyi kaga beegane xidtu waan xayday waay faqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama ifcalii samee maa yafcalu lxaaju qofka xajayaa wuxuu samaynaya sameh yacnii acmaashii kale ee xajka oo dhan la kaalay hadday noqon lahayd carafe inaad istaagtay iyo hadday noqon lahayd musdelife inaad uhoyatay iyo jimaarkii inaad maaragtay jamaraadkii tuurtay iyo mina inaad uhoyatay iyo sacyigii bayna safa walmarwa iyo waxyaabahaasoo dhan markaa la kaali weeye hayra anlaa tatuufii ha yeeshee ha tawaafin bilbeyti kacbada ha tawaafin xataa tadhurii ilaa daahir ka noqonayso muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay fii xadiidin tawiil xadiid dheer iyadoo intaasi ay ku jirto calaa kulli xaal xadiidkana walaalayaal axkaamtii xaa'idadu ay lahayd wax ka mida laga qaadanaya waa inaanay dawaafi karin aweenayda xayd kali ma dawaafi karayso waayo xadiid bay ku soo aroortay dawaafku waa salaad ha yeeshee ina hadashaan baa ilaahay idin baneeyey saasoo kale xadiid ahaa baa jira sidaa awgeed baa dawaafkii tahaara loo shardiyaya waa inay haweenaydu markay dawaafaysa daahir tahay haddii ay xayd leedahay maya ma dawaafayso qaala wuxuu ihi wa can mucaadin mucaad waxaa laga wariyey radia allahu canhu annahu sa'ala nabiya nabiga ayuu weydiiyey sala allahu calayhi wasalama maa yaxilu lirajuli min imra'atihi wa hiya xaa'idun maa yaxilu maxaa uga xalaala istifaamiya laga dhigi karaa maa yaxilu maxaa uga xalaala lirajuli ninka min imra'atihi haweenaydiisa wahiya xaa'idun marka ay caadada qabto maadaa mawsuulana waa laga dhigi karaa nin baa nabiga weydiiyey maa yaxilu ay aladii yaxilu lirajuli ninka waxa uga xalaashaa min imraati haweenaydiisa wahiya xaaidu qaala wuxuu ihi maa fowqa alizaari guntiga inta ka sarraysaa uga xalaala yacnii intaa ee surada ama xundhurta iyo jilbaha intaa udhaxaysa wixii ka sarreeya ayaa waxa weeye uga xalaala rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey wadacafahu waanu daciifiyey xadiidkan markaa mucaade inoo yaallaa waa daciif weeye waxaana ku jira dhowr cilaa ku jira waa mida cabdiraxmaan ibnu caa'id nin la yidhaahdo ayaa mucaad ibnu jabal ka warinaya waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen markaa kama maqal kama maqal markaa inqiaac baa ku sugan maba soo gaadhin bay yidhaahdeen lam yudrik mucaadan ninka ninkaa kasii warinayo sacad ibnu cabdillahi alaqdash la yidhaahdaa isna waa daciif weeye cillo kalaa ku sugan oo saddexaad oo baqiya ibnulwaliid baa sanadka ku sugan waa mudlis waqad cancana waanu cancaneeye o wuxuu ihi can sacdin sacd ibnu cabdilaah saddexdaa cilo daraaddeed xadiidku waa daciif weeye ayeeshee xadiidku shawaahid buu leeyahay oo saxaabo kale ayaa laga wariyey saxaabo kale ayaa xadiidka laga wariyey sidaa awgeed baa ahlulcilmiga qaarkood xadiidka ay quweeyeen oo ay yidhahdeen saxiixu ligayrihi baabuu noqonaya ugu yaraan markaa waa xasan weeye waayo shawaahid kaluu leeyo qaarna dacfi ku jiro xoogaysan kara qaarna waxa weeye sidoodaba sanadkoodu u asaxay waay marka alimaamu alalbaniyu oo kale iyo xadiidtaa qudhiisu uu quweynaya uu isku quweynaya waayo xadiidkan mucaad sanadkiisu daciif baad ee xadiid kalaa jira baynu nidhi oo iyaguna maa fowqa lizaaridaasi tilmaamaya ha yeeshee qadarkaa maa fowqa alizaari ayaa shawaahidda leh ha yeeshee in ziyaada ah oo xadiidku u lahaa oo tilmaamaya watacafufu can dalika afdal arrinkaa in laga dhowrsoonaadaana fadli badan intaas iyadu shaahid male bay ahlulcilmigu tilmaamayaano waa daciif weeyi waa daciifo intaas shaahid male intaa inoo taalla ayuunbaa markaa shaahid kale isku soo duudubo sidaynu xadiidkii hore ku soo marray haweenaydan daahirka ahayn waxa weeyaan maaragtay wixii aan nikaax ahayn inay bannaan yihiin ayaa xadiidkaasi uu tilmaamay ciddii aan nafteeda uga baqahayn inay la sii durugto ay la sii jiitanto xadiidkaa dambe wuxuu ku saabsan yahay nifaaska ama dhiigga dhalmada markaa casharkeena dambe aynu raacin doonaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online